xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaari jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hardhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahee marka qoysiska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maahe wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaa waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahee ii qaniicaadihee warka waa dalba dooqaaga waxaa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad leewaaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan danaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay aragada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenay raadiyaha cadaado qodobaad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon laba diyaaradood oo siday saanad milatari oo ka degay degmada balad xaawo ee gobolka gado mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka qaybgalay munaasabad lagu xuseeyey maalinta xuquuqda insaanka adduunka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda jubbaland oo maalmahan ku sugnaa deegaan xeebeedka ah degmada badhaare oo kulan la qaatay dadka deegaanka ku dhaa taliya ciidanka danab ee magaalada kismaayo oo xilka laga qaaday gudoomiyaha gobolka banaadir oo xariga ka jaray toban wado interlowga lagu hirgeliyey degmada hodan ee gobolka banaadir soomaaliya iyo uganda oo kulan ka yeeshay xiriirka labada dal madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo lagu wado inay ku kulmaan dalkaasi turkiga ammaanka waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye oo sii xumaanaysa warmutiyeed laga soo saaray shirki ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door koraan warka habeene raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordha u diyaargarooba warkaa intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca soo gelayso talaadana sii baxayso waana tobanka bisha labiyo tobanaad sanada laba kun labaatan iyo afar iminkii haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan laba diyaaradood oo siday saanad milatari ayaa ka degay degmada balad xaawo ee gobolka gado samsam cabdikariin ayaa warbixinta warka inooga soo dirtay balad xaawo maanta ayaa waxaa kasoo degay xerada milatariga degmada baled xaawo ee u k diyaaradaha sida qumaatiga u duula ee helikobtarka labadan diyaaradood ayaa siday agab milatari iyo shixnad kale waxaa la hadlay warbaahinta taliyayaasha ciidanka ee kala ah taliyaha guutada aadan siyaad taliyaha qeybta booliska iyo midka nabad sugidda waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
ilaahay baa mahad iskale isugu kaana keenay xarada taliska guutada tobnaad ee oo u k oo ku taalla balaxaawo intaa kadib waxaan u xaqiijinaynaa diyaaradaha in ay meeshaan amni tahay guutada tobnaad labadeeda urur oo hadda hal urur laga dhigay ururka labaataniyo toddobaad degan yahay amniga uu seef yahay wax oo dhib oo ii sheeg amniga looga baqi karan uusan jirin intaa waxaa kaloo u sheegaynaa annaga intanadan waxaa nahay waxaa isugu jirnaa ciidanka booliiska nabad sugidda iyo militariga hay-adaha amnigoo kala duwan annagoo dhan waxaa nahay doonayaal waxaan doonaynaa dalkoo nabad ah waxaan doonayna waxaa ka mid ah waxa hadda bilowga ah oo diyaaradaha militariga oo maanta noo yimid iyo in ka sii badan in uun dowladda meel weliba nidaamka dowladda uu ka shaqeeyo dadka deegaanka joogana dowladda ay ogol yihiin intaasay raalli ka yihiin waxaan u malaynayaa siday saraakiishii ugu horreysa u sheegeen burburka kadib ma imaan meeshaan diyaarad sidaan oo kale oo dowladeed ma imaan taas waa wax lagu farxa ah waxaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad baa u mahadsan tihiin waxaan idiin sheegaynaa marka inaan isku soo lalaaban doonno adinkuna waxaan filayaa in amni aad ku qanacsan tihiin iyo meesha aad joogtaan indhihiinna idin macallin ah
mahadcelin kadib maanta waa guul taariikhi ah waa maalin lagu weyn annaga haddaan nahay ree gado waa markii ugu horreysay oo diyaaradii xoogga dalka soomaaliyeed ay ka soo degaan burburka kadib macnaha magaalada balaxaawo marka waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyaan leeyahay intaa kadib waxaan waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta nagala qayb qaaatay in macnaha diyaaradahan maanta ay halkan ka soo degaan uu ugu horreeyay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha taliyaha xoogga aad iyo aad baa macnaha inkugu mahad celinayaa
diyaaradihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka cirka soomaaliya oo nagala soo qayb galay barnaamijkan ka socda gobolka ee howlgallada haddii ilaah yidhaahdo khawaarijta dhulka looga xoraynaayo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dowladda sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa dhismay aad iyo aad intii ka qayb qaadatay dhismahaas iyo dib u habaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhanna waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay beled xaawo ku soo dhowaada maanta oo nabad ah waa gobolkiinni waa deegaankiinni waa dowladdiinni waa dhulkaad dowladda ka ahaydeen waa dhulkaad xoogga u ahaydeen waa dhulkaa u dhaarateen waa xuduud aad iyo aad waa u mahadsan tihiin samsam cabdikariim mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo maalmahan ku sugnaa deegaan xeebeedka degmada badhaare ayaa kulan la qaatay dadka deegaanka kudhaa najmo cismaan yuusuf ayaa warbixinta warkaan inooga soo dirtay kismaayo waftii uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland oo isugu jira qaar ka mida golaha wasiirada jubbaland maamulka degmada kismaayo taliyaha ciidamada jubbaland xildhibaano ayaa gaaray deegaanka kudhaa ee gobolka jubbada hoose halkaas oo ay si weyn ugu soo dhoweeyeen ururada bulshada rayidka ee ku dhaqan deegaanka kudhaa oo ah deegaan ay degan yihiin dad nabadda iyo xasiloonida jecel kuna wanaagsan martisoorka iyo soo dhoweynta dowladnimada wafdigan oo ka koobnaa wasiirada wasaaradaha gargaarka kalluumaysiga ganacsiga warfaafinta maamulka degmada iyo taliyaha ciidamada ayaa ahaa ogaanshaha baahiyaha kala duwan ee aasaasi u ah bulshada iyo sidii ay uga shaqayn lahaayeen dadka deegaanka kudhaa ilaalinta iyo midnimada dadka deegaankaasi qaar ka mid ah dadka deegaankaasi oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa ka warbixiyey baahiyaha kala duwan ee deegaanka kudhaa waxa ayna tilmaameen inay mar waliba garab taagan yihiin dowladda jubbaland waa biyo ceel ah shakhsiyaad ay leeyihiin lacag badan lagu caba haddee danta iyo duruufta waddanka taalana waa taqaanaan marka xigta caafimaad baa loo baahan yahay caafimaadka waa jira oo waxbaa ka alkuman laakiin wax dhammaystiran ma ahan hooyada xanuunsata ama dhalaysa iyo dhibaatooyinka dheeraadkoo soo kordha hadda meel baan ula cararnaa oo bad ay naga xigta oo gaadiid barray iyo gaadiid badlalsu dabadhigaan ku qasbannahay
dowladdu waxay waddaa wax aad iyo aad u wanaagsan oo aannu isleenahay waxay mid u noqon doonaan gundhig iyo waxtar iyo mustaqbalka wixii ay degmada tuulada tani ku noolaan lahayd hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay iyo hadday nolol kaleeto tahayba waxaan leenahay aad iyo aad bay aan u soo dhoweynaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxda sharafta leh noogu imaade oo kismaayo guddoomiyo iyo wasiiro iyo xildhibaano iyo dad fara badan marka waxayn soo dhoweynaa ku dhaa
gudoomiyaha degmada kismaayo ayaa dadka kudhaa uga warbixiyey ujeeddada safarkooda marka koowaad dadka halka ku nool iyo deegaanada badhaadhe oo hoos tagta magaalada tanu in xaaladihii amniga ka soo kordhay aan wax ka qabanno qodobka labaadna waxaa weeye inaan u kuurgalno baahiyaha asaasiga ah ee ka jira deegaankan iyo borobagandada iyo kaylada iyo dhibaatada dowladdii federaalka hadee soomaaliyeed ay ka waddo deegaankaas raasi kamboni iyo nawaaxigiisa kuudhaana qayb ka mid ah tashuushkaa la soo gaarsiiyey qodobadaas weeye marka koowaad dalku waa nabad dhammaan waxaa gacanta ku haya ciidamadii ee dowladda jubbaland
wasiirka howlaha guud iyo guryeenta jubbaland cabdiwahaab axmed ismaaciil ayaa bulshada deegaankaasi oo uu la hadlay u sheegay in dowladda jubbaland ay ka jawaabi doonto baahiyaha ka jira deegaanka kudhaa hadda mas-uuliyiintii baa socda waxaad sheegaysaan idinla arka hadday caafimaad noqoto waxbarashadii biyihii iyo dhammaan waxyaabaha kale oo asaasiga oo dawliga ah intanadana waxaan wakiil ka nahay dhammaan xubnihii kale oo dowladda wasaarad walba oo jubbaland ka jirta waxaa wakiil ka ah mas-uuliyiintan meesha fadhida waxaana rajaynaynaa hadduu wixii hore ballanqaad ku ekaa iyo hadal inta aan joogno oo aanaan laabanin deegaan ka laabanin inay waxyaabaha hadda aad ka hadlayseen wax badan oo ka mid a inay idinsoo gaari doonaan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim cabdi xasan ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay bulshada deegaanka u leedahay inay isku duubnaadaan kana shaqeeyaan amniga deegaanka aan la shaqayno ciidamadayna qalabka sida oo habeenee maalin u taagan amnigiina iyo amniga dowladda jubbaland inaan u taagnaano oo gacan ku siino dadweynaha daatiin dowlad dowlad horta waa idinka idinka hadda lidii waa dowlad meesha waxba kama jiro idinka la rabaa in la shaqaysano ciidamada qalabka sida habeenee maal la shaqaysaan wixii baahi waan dareemaynaa baahidana dadka waxaa weeye waxaa ka qaadi karta waa ilaahay annaga waxaan dowlad tabartin waa iskeerta laakiin waa dadaalina sidaa la socotaan ilaa berintan idin soo gaara raashiin oo dowladda idigu soo- idigu soo talagashay ugu dambeyn waxaa dadka deegaanka kudhaa la hadlay wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud waxaana uu sheegay in dowladda dhexe ay dana gaara ka leedahay duulaanka ay kusoo qaaday deegaanada nabadda ah ee jubbaland waxa uuna u baaqay in dadka deegaanka kudhaa ku dhaqan nabadda iyo wadajirka jubbaland ka qayb qaataan
inaannu waxaa weeye dadka iyaga la qaybsanno nololeed baahiyaha aad ka hadasheen iyo xaaladdaa yartaa een weynayn ee kamboni ka dhacday ee ay ku kacday ay samaysay dawladdii soomaaliyeed ee aanu dhisannay xaaladaasaannu u nimid waannu idinla joognaa meel ooma soconno reer kudhaa baan nahay reer buurgaa baan nahay reer kamboni baan nahay reer madhowaannu nahay intaasaanna tegi doonnaa haddii alla idin najmo cismaan yuusuf redio cadaado kismaayo taliyihii ciidanka danab ee magaalada kismaayo ayaa xilka ah laga qaaday waxaana ka soo baxaya faahfaahinno dheeraada sababta xilka looga qaaday nafiise cismaan ee warbixinta warkan muqdisho inooga soo dirtay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa xilka qaadis ku sameeyey gaashaanle carab dhiig axmed oo ahaa taliyihii ururka boqol lixdan iyo labaad ee kumaandooska danab kaasoo fadhigeedu ahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xilka qaadista taliya carab ayaa imaanaysa xilli uu shalay dhaliilay go-aanka ay dowladda soomaaliya ku dalacsiisay askar la sheegay inay ka soo goosteen dowlad goboleedka jubbaland taliya carab ayaa tallaabadaas ku tilmaamay mid nasiib darro ah isagoo xusay in askarta xoogga dalka soomaaliyeed ee ka dagaalama furmaha hore la iska indhatiraya sannado badan dallacsiintooda wuxuuna cambaareeyey falkaas oo uu sheegay mid niyadda iyo kalsoonida ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jebinaysa taliyaha cusub ee ururka boqol lixdan iyo labaad ee kumaandooska danab ayaa loo magacaabay cariif salaad oo ka mid ahaa saraakiisha ururka boqol lixdan iyo labaad ee fadhigeedu yahay kismaayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xariga ka jaray toban wado oo interlooga oo laga hirgeliyay degmada hodan maxamed hiidleeh ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uu xariga ka jiray dhismaha waddo interloog ah oo laga hirgeliyey degmada warta nabadda waddadan oo ah waddada neeshinka ayaa waxa ay ka timaadaa xaafadda xamarbile ee degmada warta nabadda waxayna gashaa suuqa daawada ee suuqa bakaaraha waxaana waddadan ay ahayd waddo maritaankeeda ay dhibaato ku qabeen bulshadu xilliyada roobka uu do'o ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka ganacsato iyo xubno kale degmada isku tashi ay sameeyeen dadweynaha warta nabadda oo ay ku tashadeen maalkooda iyo muruqooda ayagoo mahadsan oo ay taageerayaan haddii taageero buuxana ay ka heleen gudoomi degmada warta nabadda warka guddoomiye ku soo dhawoow juhdiyaa lagu bixiyey maalkooday kula baxeen waa isku tashadeen dadweynaha warta nabadda oo sharafta badan waxay qabsadeen wax ayaga udana oo noloshoodu iyo qiimahoodu ay kor ugu soo kacayeen sumcaddoodu inay ku ta- iyagoo isku tashaday qabsadeen intaas maanta waxaan ku faraxsannahay annagoo dib u dhisannay waddooyinkii wax badanna ay noo dhiman yihiin wax badanna aan hore u soo qabannay intii ka shaqaysa waxaan leedahay aljariya xasanada allaha ka siiyo idinkana b- maalkii lagu bixiye beddel khayr qaba allaha naga siiyo idinkana waa idin soo dhowaynaynaa guddoomiye waa hawsha aad bilowday waa hawsha aad qabatay welina waxbaa dhiman si xushmad iyo qadarin iyo tixgelin ay ku dheehan tahay waxaan rabnaa maanta maadaama guddoomiyihii warta nabadda iyo guddoomiyihii iyo xibnihii kale oo gobolka banaadir dhammaantood ay joogaan waxaan codsanaynaa il gaara in loo lahaado maadaama suuqi soomaaliya ugu weynaa uu yahay maadaama warti ugu eh, warta nabaddu ay tahay degmada ugu weyn si khaasa waxaan u codsanaynaa waddooyinka dhiman guddoomiyaha maanta si khaasa waxaan ooga codsanaynaa waddooyin badan oo burbursan baa jiro intaas inuu noo dhagax dhigo waxaan ooga mahad celinaynaa waxqabadkiisii ballaarnaa waxaan ooga mahad celinaynaa shiikheennu wax badan inuu qabtay
waa la dhisay dhismada la dhisay waxaan u soo lahay anoo bilaabay waddada furayaasha cali oo waddada furayaasha oo maxamuud xabdi oo xadiyaala tegey iyo inta kaleo igu xibsatay
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo madasha xarag jarka ka hadlay ayaa ku ammaanay shacabka degmada warta nabadda kaalinta ay ka qaateen dhismaha waddooyinka degmada waxaa fursad noo ah maanta oo farxad noo ah inaan waddadan dheer ee xariirisay ilaa dhowrka dhowr iyo toban kaloo waddo oo yaryar ay ka baxaan waa asal iyo farac asalkeen xarig jaraynaa macal faracoodii haddii ilaa yidhaahdo marka inaan xarig jarno maanta ay tahay taariikhdu tobankii diseembar laba kun afar iyo labaatankii waxay noo tahay guul iyo horumar waa ku mahadsantihiin saaad uga dhammayseen dhiso aan kula dhiso aan wada dhisanno aan dhagax dhigno aan xarig jarno deedna aan ku soconno waan dadaalaynaa dalka waa dhisaynaa daaficiinaa waa mahadsantihiin marka dhiso aan kula dhisee hormuud waxaa u ah reer warta nabadda warta nabaddana horaan loo yidhi wardhiigley wasaarad waaye inta kale wakaalad waaye marka intii idinka soo harta waa waxaa waaye waa wakaaladii idinkoona wasaaraddii aa tihiin idinkoon isbitaallo lahaynina hoteellada idinku yar yihiin ganacsiga idinku yar yahay inaad jeebkiina aad ku tashateen waxay noo tahay runtii odayaal qadiimi ah oo akhyaar ah oo hoggaan ah ayaa halkan fadhiyo oo aan ogsoonahay guddiga ii keenta guddoomiyaha warta nabadda ka mid ah oo dib u dhiska waddooyinka ka shaqaynayey waa ku mahadsan yihiin guddigaasi maalintii lai keenaayay iyo maanta firqi weyn ayaa u dhexeeya runtii waxaan rabaa marka laba shay aan ka faa'iidaysanno akoonna loo furo warta nabadda akoonka la yidhaahdo dib u dhiska iyo qurxinta degmada warta nabadda la yidhaahdo akoonkaas bisha hal doolar qof kastoo reer warta nabadda ah ku rido ardaygaa heli karo gabadhaa heli karto hooyadaa heli karto aabbuu waa heli karaa wiilkuna waa heli karaa hal doolar bisha cid weynaysa ma jirto marka koob shaaha markaad maqaaya tagtood cabi laheeday u bedel inaad ku dhisato deegaankaaga taas horta waxaan rabaa reer warta nabadda inay qaataan waxaan kaloo rabaa inay qaataan haddii ilaa yidhaahdo saaxib hortaada hagaaji saaxib hortaada hagaaji gurigaaga hortiisa nadiifi dukaankaaga hortiisa qurxi maqaayadaada horteeda qurxi laakiin maxaa iga gala haddaad tidhaahdo maxamed idle raadiyo wacdaado muqdisho kulan dadweyne oo looga hadlaya dhammaystirka dastuurka iyo xoojinta garsoorka dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho maxamed daahir degane ee warbixinta warkaan inooga soo diray magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana madaxda hay-adaha xil saaran dastuurka ay ka dhageysteen warbixin ku aadan dib u egista dastuurka guud ahaan iyo gaar ahaan cutubka sagaalaad oo ka hadlaya xoojinta garsoorka iyo madax banaanidiisa kulanka oo waqti dheer qaatay ayaa waxaa su-aalo kala duwan lagu weydiiyey madax ka tirsan saddexda ya-adood ee dastuurka oo xil saaran waxaana si toosa uga jawaabayay su-aalaha dadweynaha ay soo weydiinayaan mas-uuliyiinta oo ugu horeeyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya xasan macalin maxamuud iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka abuukaati burhaan aadan cumar iyo sidoo kale xogayaha la socodka guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya senator siciid cabdi xasan cawke
dastuur ayaa soomaaliya samaysanaysaa markii ugu horreysay dastuur ay samaysanayso soomaaliya marka dalkan waxaa loo baahan yahay heshiis ay bulshadu heshiiso oy soomaalidu markay heshiisana ay dowladnimada ay dhisato mowduuca meesha ku yaala qeyb ka mida waaye oo ah dhammaystirka dastuurka iyo dhismaha garsoorka markay dastuurkeeda dhammaystirato soomaalidu ayay garsoorkana dhisi kartaa garsoor ma dhisi karto aanan dadka soomaaliyeed aysan ku heshiinin
markuu aanu shan iyo toban cutub inaanu ka wada shaqayno oo shan iyo toban cutub baarlamaanka horkeenno waxaa nooga fududaatay in aanu hadba tallaabo ama hadba in laga shaqayn karo la dul istaagi karo iskuma dastuurku wuu isla shaqeeyaaye laakiin ka shaqayntiisu iskuma qasbanaa in laysla wada dhammaystiro marka koowaad laakiin marka uu dhammaystirmo ayay qasban tahay inuu isla shaqeeyo oo aanu isagu iska hor imanayn isagu isdiidayn sidaa daraaddeeda waxay kaliftay inaanu kow afar cutub markii koowaadba aanu ku guuleysano markii ugu horreysay inaanu ku guuleysano afar cutub inaanu dhammaystirno baarlamaanka horgeyno baarlamaankuna wax la yaqaano ka bedelaan cutubkeena sagaalaad ee hadda ku qoran dastuurka wuxuu sheegayaa nidaam aan suurtagal ka ahayn dalkeenna oo loo yaqaano dhuwalka ama nidaamka isbarbar socda oo maraykanka ayaa lagaga jiro macnaheedu ay dhahay ay tahay degmo kasta waxaa joogaya waxaa ka jiraysa labo mataqaana maxkamadood degmada hobyo waxaa ka jiraya maxkamadda heer federaala maxkamad federaali ah iyo maxkamad kale ka jiraysa marka nidaamkaasna wuxuu ahaa caqabad kale oo dastuurkeen hadda dadka inta badan dastuurka in badan baan kusoo dhex jiray dastuurka maxaa loo dhameynayaa su-aasha koowaad maxaa laga faa'iidaya ay tahayna waxay tahay war nidaamka dalka oo jira wuu shaqeyn laaya garsoor hadduu yahay iyo hadduu amni yahay maxaa yeelay waa nidaam aan ku shaqeyn karin oo dastuurkeenu suu sheegayo aan hirogeli karin taas darteed waxaa la sameeyey dadaallo aad u tiro badan marka haddii cutubyadan la ansixiyo waxaa ka ratimayaa wax aada u weyn doodda cutubka sagaalaad oo ka hadlaysa xoojinta garsoorka ayaa waxay ku dhacday si habsame leh iyadoo dadweynaha ay soo bandhigeen fikradahooda iyo talooyinkooda ku aadan cutubkaas waxaana ugu dambeyn laysla wada gartay ahmiyadda dhammaystirka dastuurka iyo xoojinta garsoorka dalka si garsoorka dalka ugu noqdo mid dhammaystiran oo madax bannaan maxamed daahir degane ammaanka waddada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye ayaa sii xumaanaysa waxaa laga dayrinayaa ammaanka waddada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye ilaa ay wallan weyn ee gobolka shabeellada hoose kadib markii ay kusoo kordheen falal liddi kuwa ammaanka dilal qorshaysan iyo qaraxyo ayaa inta badan ka dhaca waddadan oo muhiim u ah isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka dilkii ugu dambeeyey ayaa shalay ka dhacay halka loo yaqaano haddoonka oo duleedka afgooya waxaana loo geystay in lagu magacaabi jiray daahir xasan siyaade wararka ayaa sheegaya in marxuumka oo darawal ahaa ay dileen xubno ka tirsan al-shabaab kadibna goobta ay ka baxsadeen sidoo kale waxaa ka horreeyay dil laba askari oo ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed oo lagu dilay xilli ay ku socdaalayeen waddada xidhiidhaysaha degmooyinka wallaweyn iyo afgooye toddobaadkii hore ayaa sidoo kale qarax geystay khasaare xoogan uu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha oo dhaca waddada xidhiidhaysa muqdisho iyo afgooye warmurtiyada ayaa laga soo saaray shirka ka soconaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa warmurtiyeed laga soo warmurtiyo dhowr qodob ka kooba ayaa laga soo saaray shirka madasha bini'aadanimada soomaaliya lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug shirka ay soo qabanqaabisay hay-adda sodma ayaa waxaa ka qaybgalay wakiilo ka socday dowladda federaalk soomaaliya wasaaradaha gargaarka ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya maamulka khaatuma gobolka banaadir gobolka galgaduud iyo madax ka socotay deeqbixiyaasha iyo ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah intii uu socday shirka waxaa looga hadlay xaaladda la xiriirta arrimaha bini'aadanimada ee ka jirta gudaha soomaaliya maadaama ay jirto duruufo adag oo nololeed dowladaha soomaaliya iyo uganda ayaa kulan ka yeeshay xiriirka ah u dhexeeya labada dal danjiraha safaaradda soomaaliya ee uganda firdowse maxamed khanyare oo maanta kuna la qaadatay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda uganda vincent bakira ayaa kala hadashay arrimo badan oo la xiriira labada dal danjire firdowse ayaa ugu horreyn uga mahad celisay dalka uganda siday uga qayb qaateen had iyo jeer nabadda iyo dowladhiska soomaaliya waxayna ballan qaaday inay ku dadaali doonto xoojinta xiriirka labada wadan ee soomaaliya iyo uganda danjiraha iyo xogayaha joogtada ayaa sidoo kale ka hadlay siday muhiimka u tahay in la qabto shirarka ah guddiyada wadajirka ee labada dhinac iyo xilliga ugu habboon ay tahay in la qabto iyo sidii loogu diyaargaroobi lahaa iyadoo lagu wado inta kulanka uu socdo uu ka dhaco magaalada muqdisho danjire firdowse ayaa intaa kadib u gudbisay xogayaha joogtada dhowr arrim muhiim u ah jaaliyadda soomaalida ee degan dalkaasi uganda kuwaasoo u baahan wax laga qabto xogayaha joogtada ayaa danjiraha ka ballanqaaday in ardada soomaalida loola mucaamili doono sida kuwa dalkaasi uganda isagoo hoosta ka xariiqay ay arrinkaasi kala fariisanayaan wasaaradda waxbarashada kadibna la gaarsiin doono dhammaan hay-adaha waxbarashada dalkaasi uganda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan dalkaasi turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu maanta safar ku tago dalkaasi turkiga sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo muhiima safarka madaxweynaha ayaa la sheegay inuu diiradda saarayo dhowr arrimood oo muhiim u ah xiriirka diblomaasiyadeed ee gobolka warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu martiqaad rasmiga ka helay dhiggiisa turkiga madaxweyne rajab dayib erdogan socdaalka ayaa sidoo kale la filayaa inuu fursad u noqdo wadahadallo kafoolkafool oo dhex mara madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed kuwaasoo erdogan uu ku martiqaaday magaalada ankara si loo xaliyo khilaafka diblomaasiyadda ee labada dal ka dhexeeya xogo hoose ayaa tilmaamaya in madaxweyne erdogan uu dhexdhexaadin doono labada dhinac isagoo isku dayay inuu soo afjuro xiisadda ka dhalatay heshiiska etoobiya la gashay maamulka somalilan oo dowladda soomaaliya ay u aragto mid liddi ku ah madax banaanida qaranka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa horey uga horyimid iskuday ay madaxda gobolka ku doonayeen inay wadahadal kula yeeshaan abiy axmed isagoo ku adkaystay inaan wadahadal lagu samayn karin ilaa etoobiya ay ka laabato heshiiskii m u-ga ay la gashay somalilan tani ayaa sii adkaynaysa xiriirka diblomaasiyad ee u dhexeeya labada dowladood tan iyo markii heshiiskaasi lagu dhawaaqay dadaalada turkiga ee ku aadan dhexdhexaadinta soomaaliya iyo etoobiya ayaa noqon karaa mid muhiima oo horseeda isfaham siyaasadeed iyo xal waara oo ka yimaada xiisada labada dal intaa waxaa noogu dhan dhegeystayaal warkii habeeney raadiyaha cadaadaad ka dhegeysanaysa sideetan iyo sideed dhibic shan warka anigoo ashar maarke maxamed maxamuud aynala socodsiinayay waxaa ii farsaminayay luqmaan axmed maxamuud intaan warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah